waaye bismi illaahi raxmaan iraxiim waxaa qof walba inkiisa u macalina warbaahinta waa warbaahinta sharaftana waa soo dhaweyneynaa waxaanuna muuqaal iyo hadal bay isu raacinaynaa caawa in sidii lagu yaqiinay sidii lagu yaqiinay xisbiga kulmiye oo halka ay madaxdiisii ugu sarraysay ku badbadan tahay waxaa hawlo farsamo oo dimuqraadiyaddu ogoshahay in laga doodo oo wixii ra'yigu khilaafka ra'yigu wax dembiga uu leeyahay ma jiro ra'yiga la isku khilaafi karo baa caawa la soo ururiyey halkaa lagu wada leeyahay ishiina idiin macallina waxaanuna ku dhawaaqaynaa guulihii aanu ku dhawaaqi jiray marka muddo laga sheekaysto yar oo jariidada nafteedu iibkeeda hesho oo la odhan jiray lagu kala tegiyey foodaa la isla galayey foodi ma jirto foodu foodaa ma aha waa mabaadi iyo idolojiyad iyo wax sixitaan waxa la isku hayaa cadaawad saktiihi dhexdeeda ma jirto waxaanu faqaa nidaal baa nahay dad soo wada xilgamay isku xidhan isku mabda ah oo aan kala tegi karin oo furfurmi karin baanu nahay unitiga iyaguna mar alla markuu khatar galo oo loo yaabo hadalku bataba markaasuu sii xoogsadaa caawa waxaa halka jooga madaxdii xisbiga iyo dadkii halyeeyadii hore usoo halgamay oo dhami waa ku dhan yihiin guddidii khayrka qabtay oo sida fiican u shaqaysay oo intii tabarteeda waajibkeeduna ahaa oo arrinka inay sidii ugu habboon oo ay u fududayn lahayd turxaan bixintii samaysay turxaantiin hadda waa arkaysaan oo turxaan taagani ma jirto albaabkay ka baxday wax turxaan oo soo hadhay ma jiro hawlaha waxaan markaa kusoo ku wareejinayaa xogayaha sida fiican isagoo mahadsan u shaqeeyey oo xalay si loo ogaado ilaah beebod baanu ku gaadhnay kuwii ta'wiilta samayn jiray ta'wiil bay sameeyeenoo xalay ugu dareeray oo fed iskala daaleen baa la yidhi waxna kama jirin waa beenowday caawaanu joognaa maantaanu joognaa shaqaanu wadnay shaqo xisbigu leeyahay baa laga shaqaynaye cid fooda isa gashay iyo cid isu quudhaa inay isfara saarto midna laguma jiro waxaan markaa guusha ah baan ugu bushaaraynaynaa inta wanaagga jecel inta xisbiga jecel inta horumarka dalku inuu hore u maray jecelba waxaan ugu bushaaraynaynaa guul la gaadhay oo weliba la taaban karo oo mas-uuliintii ugu sarraysay mar dhaweyto xisbiga iyo dawladdaba ay halka kaga dhawaaqayaan annaga waxaan kusoo dhaweynayaa xildhibaan cali si uu qodobadii heshiisku lagu gaadhay uu akriyo
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله dhammaantii way wasalaam assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaan ummadda reer somalilan iyo dhammaan taageerayaasha xisbiga kulmiye gudaha iyo dibadba halkan ugu bushaaraynaynaa in hawshii naloo saaray ee turxaan saarka ahayd sidaa guddoomiyuhu sheegay aanu turxaantii saarnay dhammaan xisbiguna uu go-aamadan iyo soo jeedimahan isla waafaqay waxaanan idin akriyi doonaa go-aamadii ku socota guddoomiyaha xisbiga kulmiye ku socota madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan og madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ujeedo go-aamada turxaan bixinta xisbiga kulmiye mudanayaal sida aad la socotaan waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan u magacaabay guddi turxaan bixin turxaan bixisa khilaafka soo kala dhex galay madaxda sare xisbiga kulmiye kaasoo saameyn ku yeeshay qabsoomidda shirweynaha saddexaad ee xisbiga kulmiye guddidaas oo ka koobnay toban xubnood waxay si mug iyo miisaan leh uga hawlgala uga hawlgaleen shaqadii loo igmaday guddidu siday u daristo baaxadda khilaafka iyo waxa lagu kala cabanayo waxay kulamo gooni gooni ah la yeelatay dhinacyadii wax kala tirsanayay iyadoo dhinac walba la yeelatay saddex kulan oo gaar ah si khilaafka loo fududeeyo waxay guddidu kulamo shaksi shaksi ah la yeelatay xubnaha xisbiga ee kala cabanayay kaas oo ay u kala dab qaadaysay shuttle diblomacy kulankaas gaargaarka ah kadib waxay guddidu si toosa isu soo horfadhiisisay dhinacyadii wax kala tirsanayay kuwaasoo dhinac waliba ku soo bandhigay wixii uu tabanayay si furan oo saraaxad leh haddaba guddidu iyada oo tixgelinaysa wadajirka xisbiga kana duulaysa sidii shirweynaha xisbigu ugu qabsoomi lahaa waktigii loo cayimay iyadoo dhammaan xisbigu mid yahay waxay guddidu markii ay dhegaysatay doodihii dhinacyada isla markaana ay si baaxad leh u daristay nuxurka khilaafku ku salaysan yahay waxay soo saartay go'aamadan kow waxa awoodda qabanqaabada iyo diyaarinta shirka iska leh guddida qabanqaabada shirweynaha waxaana guddidaas guddidaas mustambeed u noqonaya hoggaanka xisbiga laba iyadoo la raacayo dastuurka xisbiga waxay guddida fulintu ansixinaysaa afarta xubnood ee lagu soo daray guddida qabanqaabada saddex haddii loo baahdo wax ka beddelka dastuurka xisbiga waxa awoodda diyaarinta wax ka beddelka yeelanaya guddida fulinta waxaanay soo jeedintooda u gudbinayaan guddida qabanqaabada oo iyaduna u gudbin doonto shirweynaha afar iyada oo la dhowrayo wada jirka xisbiga waxay guddidu go'aamisay in dhammaan xubnaha hoggaanka oo kale ah guddoomiyaha afartiisa ku-xigeen iyo xogayaha guud sidooda loo daayay oo aan cidi kula tartamin isla markaana shirweynaha dib loogu soo doorto si loo mariyo sharciyadda shan in cabdicasiis maxamed samaale uu ka mid noqdo guddida fulinta ee xisbiga lix guddida fulinta ee cusub waxaa soo magacaabaya hoggaanka xisbiga oo wada jira waxaanay kala tashanayaan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan toddoba saddexda urur ee kale ah dalsan damal iyo ummadda waa in la sii daayo liisaska xubnaha golayaashooda dhexe si ay uga qayb galaan shirweynaha xisbiga ee soo socda saddexdaa xubnood hadalkii bay ku jireen saddexdaa ururo kuwi kalean hadalka ku jireen kuwaanaan soo darin sideed sida uu dhigayo sharciga xisbigu ergooyinka shirweynuhu waxay ka imanayaan gobollada iyo degmooyinka waxaana soo xulaya madaxda xisbiga ee degmooyinka iyo gobollada iyo mas-uuliyiinta heer qaran ee xisbiga u matelaya gobollada iyo degmooyinkaas sagaal soo xulista xubnaha golaha dhexe ee lagu dooran doono shirweynaha waxaa lagu soo xulayaa sida ku cad qodobka sideedaad toban guddida turxaan bixinta khilaafka xisbigu waxay dusha kala soconaysaa fulinta go'aamada ilaa inta shirku qabsoomayo bilahi tawfiiq asalaamu calaykum
ilaahay waa mahadnaqay waxaan marka hore aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan akhyaarta iyo maqaawirtii xisbiga kulmiyo caawa halka fadhiya dhammaantood aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya waana soo dhaweynaya waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa guddida turxaan bixinta oo dadaal badan sameeyey si waxyaalaha ama sharci ha noqota ama aragti kala duwan laisku qabta ee xisbiga soo dhex in badan isku hawlay inay soo ururiyaan oo ay soo mideeyaan waxaan doonaya in halka sheego xisbi siyaasi ah oo baaxaddaa leh oo dimuqraadi ah inta kulmiye dadku ay ka warwaranayaadaan kulmiye wuu khilaaf badan yahay wuu isairtaayo wuu kala dhaqaaqaya waxay ma aha boqolkiiba toban xanafta dimuqraadiyad waa inaa dahay waa haddii dad kala ra'yi duwan oo ra'yigoodana mideen doonayaa inay intaa iyo in ka badanba buuqooda iyo xasaasiyadu noqoto waa waajib marka dadku xor yahay ay fikradu cabirayaan malaha waxaynu kaga dayanaa dimuqraadiyadda maraykanka doorashadii u dambeysay waa arkaysa wixii ka dhacay markii clinton iyo ay haysteen gabadhii clinton iyo ninka la idhaahdo obama haddana wasiir iyo madaxweyne isu noqdeen xisbi kasta oo dimuqraadiya hadda adduunka dhegaysato dood adag ayaa ka dhex dhacda guushiisa iyo bisaylkiisa iyo waayo araggiisa wuxuu ku jiraa siduu ra'yigaa u mideeyo oo meel wada dhaqaama waxaa marag madoona tobankaa sano kulmiya uu jiray dhowr iyo tobankaa sano uu jiray mar walba hawsha soo marta inuu ku dhamaysto midayn iyo inuu meel kawada jiro caawana waxaynu soo meerinay oo guul labaad kulmiya u ah inuu ku midoobay sidii u qabsan lahaa shirkiisa iyo mustaqbalkiisa si u hirgelay ku midooba caawana ku labaad isku raaxay waxaan doonaa kana ka caddeeyo guddiga turxaan bixinta qodobbada ay soo jeedtay sideeda ayuu xisbiga u qaadanayaa oo ku hawlgelinayna marka horena markaan idiin sharaxo ma jirin xisbiga kulmiye kooxo kala mabda ah oo iska horyi ma jirin qaar beeraysan oo iska horyi ma jirin dad ashkhaas sun ceb oo iska horyi marka shirweynaha la qabanayo dastuurka xisbiga ma halkaasi mise haasanu ka yaalla mise saasanu ka yaallaba qolada gu- guddiiduna halka ay ka caawiyeen naga caawiye waxa weeye war waxyaalahaas amru ku jira wixii u bayn oola eegan distoorka iyo shirweynaha sidaynu u hagaajina halkaa ugaarsiin qoladii hoggaanku waa idin mahadnaqina dhammaanta haddaad tirahdeen shanta sanad hoo socdo waan isku waranay aad iyo aad baan isku mahadnaqina annagana waxaan laga- waxaana laga waxaana laga rabaa mas-uuliyaddeedii iyo dee abaalka aanoo gasheen ilen rag badan oo hadlaa jiray oo meel ku tartamana haddaa isla garateen oona tiraan shan damba ina wada de war inagana xil baa ina saaran qoladin hoggaanka hayde weyn weyn baa ina saaran oo waxa linaga daayay hawlo badan taana waa idinkaga mahadnaqaynaa ciddii nooga hadhay iyo ciddii soo qabaqaabisaba aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqayna waxaan leeyahay ciddii somaliland neceb ama kulmiye necebe kanax ciddii somaliland jecel ee kulmiye jecelayna waa inoo guriye farxad waxaan aad iyo aad mar labaad ugu mahadnaqayaa taageerayaasha xisbiga xubnaha xisbiga ee heer kasta leh iyo madaxweynaha oo isaga laftiisu gacan weyn ka geystay sida arrintaa shirku hore ugu qabsoomi lahayd waxay noo balana madasha saddex iyo labaatanka iyo guur xisbiga kulmiyaha wasalaamu calaykum
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم mudanayaal iyo marwooyin bahweynta xisbiga kulbiyaarka fadhida iyo saxaafadii hortaagan waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanta kabacdi ee, waxaan runtii aada iyo aad markuu adigu mahadnaqayaa guddiga ee, loo xilsaaray inay turxaan saarto ee, khilaafka yar ama aaraada lagu kala duwanaa sidii u qabsoomi lahaa shirweynihii xisbiga kulmiye ee runtii muddada bisha ah ku hawlanayd aad iyo aadna hawl badan ka gaadhay marka kuwaad a- waxaan leeyahay jasaakum allah khayr baan leeyahay hawshaad soo gasheen aad iyo aadna waan ugu mahadnaqaya marka labaad soo madax ku mahmaadaa laba walaalo oo hadday wax isla garan waayaan walaalkooda saddexaad ayaa la eega arrinta intaan u baxeyd wax horta di- dhibaatooyin ma jirto iyadoo dadku yool iyo ujeedo leeyahay iyo haddana yoolkaas sidii loo gaadhayo aragtiaan lagu kala duwanaadaa aragti un bahayd wax colaada oo iyo cadaawada oo madaxda xisbiga kulmiye dhex taalay ma jirin taasaan uma- u adaynaynaa taageerasha xis- xisbiga kulmiye dibadiyo gudoba inay joogaan inayna jirin wax colaada oo shaksiya ay ahayd un aragti sida shirku u qabsoomaya un iyadoo nin walba wanaagiisa iyo shirkaasi siduu u qabsoomaya aan ka fikirayo ayuun ba ahayd tiina runtii walaalahayaga maanta hawshaa loo xilsaaray ee madaxweyne axmed maxamed maxamuud siina ayuu xilsaaray si wanaagsan bay soo dhameeyeen hadal badan odhan maayo guddoomiye hadalka intiis badan dhameeyey waxaan leeyahay waxa ay soo saareen guddiga ee loo xilsaaray hawshani ee turxaan bixintu waan qaadanay saas